hay-adaha amniga ee dalkan maraykanka ayaa soo dhoweeyey xukuumo toddobaadkii hore lagu riday sagaal qof oo soomaali ah dacwada la xidhiidha cudurka al-shabaab sagaalka qof ayaa isugu jira toddoba rag ah iyo laba dumar ah waxaana lagu riday xukumo u dhexeeya laba sannadood ilaa iyo labaatan sano dhinaca kalena ehelada dadka la xukumay iyo kuwa ay dhallinyaradoodu ka tageen minnesota ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay xukumadan waryaheenna haaruun macruuf oo washington jooga ayaa warbixintan arrimaha la xiriirtan oo diyaariyey tallaabadan ayaa ka dambeysay markii sannadihii labada kun iyo toddobada ilaa labada kun iyo sagaalka la ogaaday in dhallinyaro soomaali ah oo gaaraya ilaa labaatameeyo ay ka safreen gobolka minnesota iyagoo ku biira ururka al-shabaab dowladda maraykanku waxay dacwado ku soo oogtay siddeed iyo toban ka mid a dhallinyaradaasi kuwaas oo siddeed dacwado lagu helay toban kalena ay isugu jiraan kuwa dhinta iyo kuwa baxsada sida ay sheegeen saraakiisha f b i da howlgalkan la xidhiira dhallinyarada soomaalida ayaa loogu magac daray operation rino ama howlgalkii wiiisha toddobada ragga ah ee la xukumay ayaa lagu kala magacaabaa maxamuud sayid cumar oo afartan iyo lix jir ah waxaana lagu xukumay labaatan sano iyo in marka la sii daaya lagu hayo kormeer joogto ah jean coni oo ah afayeenka dacwadoogista gobolka minnesota ayaa sheegtay in maxamuud sayid cumar lagu tilmaami karo mid ka mid ah ragga doorka weyn ku lahaa inay dhallinyaradu ka tegto minnesota maxamed sayad cumar is a somali citizen who was a lawful permanent resident of the united states
maxamuud sayid cumar waa muwaadin soomaali ah oo waddanka sharci deganaansho ah ku lahaa waxaana maxkamaddiisa ka ogaannay inuu kuwo kale kala shaqeeyo sidii dhaqaale iyo cududba loogu taageeri lahaa al-shabaab gaar ahaanna isagaoo soomaaliya safar u jooga sannadkii labadii kun iyo siddeeddii ayuu booqday guri ay al-shabaab ku ballansanaayeen iyaga oo dadkii halkaasi kula kulmayna siiyey boqolaal dollar si ay ugu iibsadaan qoryaha a k ka sannadkii labadii kun iyo siddeeddii waxa uu lix dhallinyaro ah oo qaarkood da'aadoodu ay ahayd toddoba-iyo toban jir uu ka caawiyey inay minnesoto ka tagaan oo ay soomaaliya tagaan ninka labaad waa cumar cabdi maxamed oo siddeed iyo labaatan jir ah waxa uu qirtay inuu tigidhada ka bixiyey qaar ka mid a dhallinyarada u safartay soomaaliya uuna u ururiyey lacag ay ku tegeen soomaaliya waxaa lagu xukumay labiyo toban sano kamaal saciid xasan waa siddeed iyo labaatan jir waxaa isna lagu xukumay toban sano waxaana uu qirtay inuu taageero u fidiyey ururka al-shabaab iyo inuu tegey soomaaliya uuna ka soo qalin jebiyey xero tababar oo ay leeyihiin ururka al-shabaab iyo inuu ka qayb galay weeraro lagu qaaday ciidamada etoobiya oo xilligaasi taageerayay dowladda kumeelgaarka ayd ee soomaaliya sannadkii labada kun iyo toddobada saddexda nin ee kale ee lagu kala magacaabo cabdifataax yuusuf ciise saalax cusmaan axmed iyo axmed xuseen maxamuud ayaa midkiiba lagu xukumay saddex sano oo xariga sababtoo a iyagu waxay wada shaqayn la sameeyeen dowladda saddexdooduna waxay ku markhaati fureen maxamuud sayid cumar ninka ugu xukunka yar waa caydaruus cabdulla cali oo lagu xukumay laba sano waxaana uu been ka sheegay markii la weydiiyey inuu yaqaano laba ka tirsan dhallinyarada u baxday soomaaliya aniga keiska ligu haysay ama ligu charge gareeyey wuxuu ahaa been baad sheegtay fero grand jury ayaad been ka sheegtay markaad su-aalo lagu weydiinayay oo kale adu marka been bu aha dambigeyga wax lagu haystay waa garta beentiina waad qiratay inaad sheegtay si fiican ahey waa gar maxay ku saabsanayd dad baa la weydiiyey aan aqaanay aniguna markii marka waan qariyay dadkaas waan qariyay oo ma sheegin dadkay ahaayeen waan inkireen haddaba maxaynu ka naqaanaa toddobada dhallinyarada ragga ah ee la xukumay cabdiweli bashiir warsame waa suxufi ku sugan minneabolis waxaana uu la socday maxkamadaynta dhalinyaradan nimankan waa niman dhalinyara ah saddexda dhowrka nin ugu horeysa hor dadka waxay iskugu jiraan dad soomaaliya aaday iyo dad aan soomaaliya aadin ee maraykanka aan ka bixin oo maraykanka joogay kiiskooda wuxuu ku wareeganayaa duulaankii dowladda ethoobiya ay ku gashay soomaaliya ay ku gashay ayuu kiiskooda ku wareeganaya dadka soomaaliya aaday waxay kala yihiin kamaal saciid xasan iyo cabdifitaax yuusuf ciise saalax cusmaan axmed maxamuud sayid cumar afartaasi wiil waxay aadeen soomaaliya waxaa lagu eediyey inay soomaaliya kasoo dagaalameen saddexda wiil oo hore oo kamaal saciid xasan iyo cabdifitaax yuusuf ciise iyo saalax cusmaan axmed waxay qirteen inay soo dagaalameen waxyaalaha maxkamaddu ku xukumaysay oo nimankan f b i da iyo dowladda ay soo bandhigtan waxaa kamid ah cajalado la sheegay inay soo dhigeen facebooka iyo youtube-a iyo ay mataqaana iyagoo ambush dowladda etoobiya ciidamadooda u galay oo markaa muujinay inay meesha halkaa ka dagaalamayaan waxayna ku doodeen inay markaa u dagaalamayeen xornimo ama wadaniyad inay u dagaalamayen dalkoo difaacayeen saasna halkaasi u aadeen dowladda maraykanka ayay la shaqeeyeen waxayna markaasi farfiiqeen wiilasha kalayto oo maxamuud sayid cumar iyo maxaa la dhihi jiray cumar cabdi moxamed kuwaasoo markii dambaytana ayagana xabsiga la geeyo oo xukunkaas kaleeto lagu riday kasoko toddobada ragga ah waxaa iyaguna xabsiyo dhaadheer lagu xukumay laba dumar ah oo lagu kala magacaabo aamine faarax cali oo soddon iyo lix jir ah oo lagu xukumay labaatan sano kadib markii lagu helay saddex iyo toban kiis oo ay ka mid tahay inay dhaqaale u ururisay ururka al-shabaab iyo xaawo maxamed xasan oo lixdan iyo lix jir ah oo lagu helay kiis ah inay dhaqaale u ururisay ururka al-shabaab iyo inay been u sheegtay hay-adaha dembi baadhista waxaana lagu xukumay toban sano jean coni afhayeenka dacwadoogista minnesota ayaa faahfaahisay dembiyada lagu helay labadan dumarka ah What we learned during that trial is that between September of 2008 and July of 2009, waxa aan ogaannay intii ay maxkamadeentaasi socotay muddadii u dhexaysay bishii sebteembar sannadkii labadii kun iyo siddeeddii ilaa iyo julaay labadii kun iyo sagaalkii in ay aamino faarax cali la xiriirtay xubno ka tirsan ururka al-shabaab ee soomaaliya kuwaasoo ururka dartii u codsaday taageero dhaqaale aamina xaawo iyo kuwo kale ayaa markaasi lacaga u aruuriyey ururka al-shabaab iyagoo lacagtaasi ka soo qaaday dadka deggan magaalooyinka minneabolis iyo rochester ee gobolka minnesota iyo magaalooyinka kale ee maraykanka iyo kanada ku yaalaba iyagoo dadkaasi ay lacagta weydiinayeenna albaabada ku garaacay aamina waxay inta badani lacagta diri jirtay iyada oo ka been sheegaysa halka loo dirayo waxayna dhihi jirtay inay u dirayso dad sabool ah iyada oo arrintu gebi ahaanba sidaasi ay ka duwanayd waxaa sidoo kale ay ka qayb galeen shirar taleefoonnada lagu dhex yeesho oo lagu martiqaadayo xubno dadka taleefonka dhegaysanayana ku dhiiro gelin jiray inay lacaga bixiyaan si loogu taageero ururka al-shabaab ehelada dadkan la xukumay iyo kuwa ay dhallinyaradooda u safreen soomaaliya ayaa qaarna ay cambaareeyeen qaarna ay soo dhoweeyeen xukumadan cabdirasaaq biixi waxa uu madax u yahay hay-ad u ololaysa arrimaha soomaalida waxaana wiil oo abti u yahay oo lagu magacaabo burhaan xasan uu ka mid ahaa dhallinyarada ka tegtay minnesota markii dambena lagu dilay soomaaliya waxa uu iga warramay dareenkiisa dareenka iyagu aad ayuu u fiican yahay haddii waxaanu ku faaxsannahay in ay bilaabatay processkii lagu maxkamadeynayay dadkii ka dambeeyey ilmaha yaga inay kaxaystaan laakiin dadka inta badani ma fahamsana waxa meesha ka dhacay waxa meesha ka dhacay ma ahan dadkii mas-uuliyadda ka ahaa sida anagu aan qabno ee waa dad ayagu askar ahaa ee wax ka ogaa ama soo dagaalamo soo noqday ama lacag halkan ka aruurinayay ama ilmaha bixitaankooda iyo saanadooda iyo uxil saarnaa waxaanu rajaynaynaa oo aanu sugaynaa in ay hawshani oan aada ugu faraxsan nahay hawshan bilowga ahi inay ay maaragtay keeni doonto in dadkii waaweynaa ee madaxda ahaa ee maskaxdan ka dambeeyey gacanta lagu soo dhigo waa garta madaxda gobolka waxay sheegeen siddeed iyo toban qof in dacwado lagu soo oogay sideed ka mid ah lagu helay dacwadihii toddoba raga la xukumay iyo laba haweena sagaal tobanka qofee kale badankoodu ay dhinteen qaarna ay baxsad yihiin maxaa kaloo dhiman sidii aan hore kugu sheegay horta waxaan rabaa anigu waxaan ahaa qoys waxaan ka mid ahaa qoysaska ilmuhu ka dhinteen ama laga kaxaystay hooyooyinka dhalay dadka la xukumay iyo waalidiintooda iyo qaraabadoodu wax dambiya ma ay gelin lamana ogeyn sidaa daraaddeed waa u tacsiinaynaa inkastoo dadkaasu dambiilyaal yihiin dambina naga naga galeen laakiin qoysaska waa u tacsiinaynaa iyo ehlada iyo caruurahoodaba waxaa jira walaale dadkan waa saraakiil hoose waxaa anagu aan ognahay qoysas ahaan waxaa jira dad ayaga laftigooda radicalize gareeyey oo ayaga laftigooda u shaqaynayeen waxaa jira maxkamadda haddii aad la socotid intooda badan waxay qaateen waxa la yidhahdo blea deal oo macnaheedu yahay inay dowladda la shaqeeyeen wax walba oo ay ogaayeen iyo ciddii ka dambaysay iyo madaxdoodii ay sheegeen taasna ay keenayso in hawshan ay tahay bilow sida dowladdu ay sheegtay oo wax badan ay soo socdaan dhinaca kalena qaraabada dadka la xukumay ayaa cambaareeyay tallaabadan raxmo faarax maxamuud waxay ilmo abti yihiin aamine faarax cali oo lagu xukumay labaatan sano sida iyagu ay leeyihiin mise sida ay tahay sida iyagu ay leeyihiin dee kolley qofku markuu intuu dembi kuu sameeyo oo wixii raba inuu kugu qaado meel xunna uu kugu geeyo wuxuu rabuu sheegaya laakiin gabadha tani al-shabaab iyo anagu cid kale toona kumaanaan ogeyn waxay ahayd gabadh ma waa kow horta marka horeysa macalimad bay ahayd oo dadka ayay waxbari jirtay waa marka labaad waxay ahayd dadka dadka caawiyo masaakiinta sida agoonta sida dumarka carmalka ah sida dadka waayeelka ah sida dadka barakaca ayay ahayday waa midda labaad waxay hayd hooyo ilmo yaryar haysata oo xaas ah iyagu sida ay ku doodayaan waad aragtay waxay leeyihiin sanadihii labada kun iyo sideedda iyo labada kun iyo sagaalka ayaa iyada iyo xaawo maxamed xasan waxay ku howlanayeen sidii ay dhaqaale ugu ururin lahaayeen ururka al-shabaab waxay ka aruurinayeen guri guri bay u tegayeen dalalka kanada iyo maraykanka labadaba dhaqaalahaas adu lacag ku dhow ilaa toban kun ayay ururiyeen bay dhaheen ururka al-shabaab jawaabtaada n anigu al-shabaab meelay lacag ugu ururisay iyo meelay lacag ugu guraysay maan arag al-shabaab nimanka lagu leeyahy ee laguu sheegayo waad ogtahay soomaaliya maxkamadihii markii la burburiyey ee dagaalka lagu qaaday dowladda mareykanku xataa ay kamid ahay dowladihii dagaalka ku qaaday way burbureen maxkamadihii markii ay burbureen dadkii de kolley dadkii maxkamadaha dad kamida oo aamina ayay waxay damacday inay gabadhan un maaragtay dhaqaalaha u mariso waad ogtahay soomaaliya fawdaa ka jirta qof kasta wax laguma aamini karo marka waxay u raadisay dad aamina oo ay aqoon ulahayd oo dadkii maxkamadaha kamid ahaa ama dad kaloo maaragtay aan maxkamadaba kamid ahayn oo caadi oo fara badan sida abshir bacadl oo kalaa kamid ah ilahay naxariista jannaha ka waraabiyo dadkii ugu badnaa ay wax maaragtay ugu dhiibi jirtay marka ragga un iyadu aaminnimo maaragtay iyo dadkaa oo ay biday oo maxkamadiha ayay gabadhani lacagta u diri jirtay waa gar laakiin de markaan raba inaan ku xumeeyo magac baan kuu bixinaya anigu aan kuu dejinaya wax kasta ha ahaadee waa gartay marka maraykanku sidaad la socoto labada kun iyo sideedii ururka al-shabaab wuxuu ku daray liiska argagixisada taas ayaana keentay se iyagu ku doodayaan in ciddii wax ku darsata dad al-shabaab ah ama ku xidhan inay maaragtay dembiyadooda uga yaala argagixisada wax kusoo oogayaan iyagu marka sida aada la socoto waxay soo bandhigeen telefoonno ay soo gelisay aamina iyo gabadha kale oo ay dhaqaale ugu arurinayaan dadka iyagu waxay leeyihiin waxay huwiyeen magac ah dad masaakiina inay lacag u arurinayaan laakiin lacagtu dhab ahaan waxa u tegaysay al-shabaab maxaad ku jawaabi lahay waxaan ku jawaabi lahaa horta su-aal waxaan ka qabaa haddani yar kaa weydiiya argagixiso maxaa loo yaqaanaa horta aniga ahaan raxmaa la yeelato waxa argagixiso la yidhaahdo waxbaan u aqaanaa maxaa loo yaqaana argagixiso argagixiso anigu haddaan kuu sheego waxaan u aqaan waxa wax burburiya ee diyaarada qaata ee dad shacaba barakiciya ee sida etoobiya intay soo galaan soomaaliya habeen iyo maalin bambaynaya baan argagixiso u aqaan anigu argagixiso horta haddaabad i weydiiso argagixiso dadkaasaan u aqaan shacabkiiya maatada laye wadanaanay lahayn ku duula argagixisay wax siisa iyo halkan ay lacag marisa iyo waa steeg wax allaale wax ka jiraa ma jirto waxa argagixisada ay leeyihiin waa maxkamadihii ay qaar wataan qaarna iyagu magaca kale u bixiyeen uun anagu ma naqan argagixisada kale i sheegayen lakiin gabadhaasi agoomaha iyo waxay caawin jirtay dadka masaakiinta iyo dadka waayeelka iyo dadka barakacayaasha caddayntoodiina waan haynaa ninka ugu xukunka adag waa maxamuud sayid cumar oo ay madaxda dembi baaristu sheegeen inuu ka mid ahaa ragga dhallinyarada u diray soomaaliya walaalkiis cabdulaahi sayid cumar ayaa v o a u sheegay inuusan maxamuud helin maxkamad cadaalad ah runtii maxamuud sayid cumar anigu keligay walaalkay ma ahan ummadda soomaaliyeed ama muslimiinta oo dhan ayuu la walaalayahay runtii dadka oo dhan inta taqaano maxamuud sayid cumar kiiskiisana la socotay aada iyo aad bay oga xumaadeen annaguna aad baan oga xumaanay waa gartay waxyaabaha lagu helay waxaa ka mid ahayd inuu boqolaal dollar oo lacaga u ururiyey ururka al-shabaab sidoo kale dhalinyaro uu ka gaxeeyey wadankan oo uu geeyey soomaaliya jawaabtaada ninkaas horta wax lacag oo uu aruriyey oo annaga aan ognahay haba yaraatee ma jirto ninkan dhibaatada oo dhan halka ay kasoo gaartay masaajid uu isaga ka shaqaynayay oo xagga nadaafadda uu uga shaqaynayay oo la yidhaahdo masjidka abubakar ee ku yaalla magaalada minnesota gobolka minnesota magaalada minneapolis wax haba yaraatee oo lacag ninkan oo shaqo uu kuleeyahay ma jirto lacag buu dhiibay oo hadda annaga aan ognahay ama uu siiyey ururka al-shabaabna ma jirto teeda kale ee dembiyada lagu soo eedeeyey waxay kamid ahaayeen shan dembi shanta dambina maaragtay arrintii markii lagu soo eedeeyey wuu diiday kadibna wadankan adigaba waa taqaanaa kaiskaagu mar haddii argagixiso uu noqdo ama shaabad argagixiso ay kugu dhigto way iska caddahay nimanka ama qolyaha juurigaa in islamarkiiba go-aankooda ay gaarayaan ay kugu shaabadaynayaan inaad gilti tahay hase yeeshee jean coni afhayeenka dacwadoogista gobolka minnesota waxay sheegtay in dadkan ay faldembiyeedkaasi galeen iyaga oo og inay sharciga jebinayaan iyo iyagoo og in al-shabaab ay tahay urur argagixiso ah sida ay hadalka u dhigtay waxay sheegtay in boggan uu xirmay balse weli dowladdu ay feejigan tahay aad iyo aad baad umahadsan tahay waryaheenna haruun macruuf oo washington jooga oo isku soo doway warbixinta ka hadlaysa xukumo toddobaadkii hore lagu riday sagaal qof oo soomaali ah oo loo haysay dacwada la xidhiidha ururka al-shabaab